Waad mahadsantahay walaalkaa. Wararka ka imaanaya dalalka Lubnaan iyo Suuriya ayaa ku waramaya in weerar xagga isgaarsiinta ah uu maamulka Yuhuuddu ku qaaday dalalkaasi. Weerarkan xagga isgaarsiinta ah ayay Yuhuuddu ku qaadeen isgaarsiinta ay isticmaalaan xubnaha ururka Shiiciga ah ee isku magacaabay Xisbullah, waxaana la soo warinayaa in dad dhaawacyo ay ka soo gaareen qaraxyada ka dhashay weerarkaasi la dhigay isbitaalada caafimaadka. Waaxda amniga gudaha ee dalka Lubnaan ayaa shaaca ka qaaday in noocyo gaar ah oo ka mid ah qalabka isgaarsiinta dalkaasi ay ku qarxeen magaalooyin ka tirsan Lubnaan. Waxaa mar qura wada qarxay qalabka isgaarsiinta ay isticmaalaan maleeshiyaadka ururka Shiiciga ah ee isku magacaabay Xisbullah kadib markii Yuhuudda lagu eedeeyey inay qalabkaasi jabsadeen oo ay qarxiyeen. Kumanaan ruux ayaa ku dhaawacmay weerarkan xagga isgaarsiinta ah ee lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey maamulka Yuhuudda. Inta badan dadka ayaa waxaa ka go'ay faraha kadib markii ay ku qarxeen taleefanadii gacanta ee ay isticmaalayeen muuqaallo laga soo duubay mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Bayruud ee caasimadda dalka Lubnaan ayaana muujinaya dad badan oo dhaawacyo qaba oo halkaasi la dhigay kuwaasoo intooda badan ay faruhu ka go'een. Qaar kale ayaa qaba dhaawacyo halis ah kadib markii ay ka go'een xubnaha qaar ee jirkooda waxaana marba marka ka dambeysa si xawli ah isku soo taraya khasaaraha uu weerarkani geystay. Ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey waxaa weerarkan ku dhintay sagaal ruux oo uu ku jiro cunug yar halka ay ku dhaawacmeen in ka badan laba kun toddoba boqol iyo konton ruux sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee Lubnaan. Muuqaalada qaar ee la soo duubay ayaa muujinaya dadka oo nolol maalmeedkooda caadiga ah ku jira, qaarkoodna ay joogaan suuqyada wax lagu kala iibsado, waxaana la arkayaa ayadoo mar qura ay taleefanadooda ku qarxayaan. In ka badan boqol isbitaal oo ku yaala dalka Lubnaan ayaa la geeyey qaar ka mid ah kumanaan ruux oo ku dhaawacmay weerarkan xagga isgaarsiinta ah ee lagu eedeeyey fulintiisa maamulka gumeystaha Yuhuudda. Dadka ku dhaawacmay weerarka waxaa ka mid ah safiirka xukuumadda Shiicada ah ee Iiraan u fadhiya dalka Lubnaan, ninka lagu magacaabo Mujtabi Amani, sida ay shaacisay warbaahinta Iiraan. Ururka Shiiciga ah ee isku magacaabay Xisbullah ayaa mas-uuliyadda weerarkan dusha kaga tuuray maamulka Yuhuudda, waxaana war ka soo baxay lagu yidhi cadowga dhagarta badan ee mujrimka ah wuxuu meel uusan filaynin kala kulmi doonaa qisaasta weerarkan cudwaaniga ah ee uu ku beegsaday dadka rayidka ah. Warbaahinta Kayaanka Sahyuuniga ah waxay dhankeeda tebinaysaa in maamulkooda gumeysiga ku dhisan uu diyaar u yahay ka hortagga weerar weliba oo argudasho ah kana iman karaa dhanka ururka isku magacaabay Xisbullah. Dekedda Xiifa, garoonka Bingorian iyo goobo kale ayaa heegan la geliyey dadkii ka shaqaynayay kuwaas oo uu maamulka Yuhuuddu ka cabsi qabo in weerarro ay la beegsadaan ururka Shiiciga ah ee isku magacaabay Xisbullah. Dalka Suuriya ayuu sidoo kale ka dhacay weerarka xagga isgaarsiinta ah ee lagu eedeeyey inuu geystay maamulka Yuhuudda, waxaana weerarka dalkaasi ka dhacay uu beegsaday xubno ka tirsan isla ururkan. Ugu yaraan kow iyo toban askari oo ka tirsan ururka isku magacaabay Xisbullah ayaa ku dhaawacmay weerarka xagga isgaarsiinta ah oo maamulka Yuhuudda lagu eedeynayo inuu ka dambeeyey kana dhacay dalka Suuriya. Warbaahinta ayaa aad u tebinaysa xaaladaha ka soo kordhay mandiqada loogu yeero Bariga Dhexe, waxaana marba marka ka dambeysa isa soo taraya khasaaraha ka dhashay weerarkan ballaaran ee lagu eedeeyey maamulka Yuhuudda inuu ka dambeeyey. Gabagabadii wixii ku soo kordha weerarkan waxaad ku dhegeysan doontaan wararkeenna iyo barnaamijyadeena dambe insha Allah.